dowladda maraykanka ayaa in ka badan toban ka mid a saraakiisha al-shabaab iyo taliyaashooda kusoo rogtay xayiraad dowladda maraykanka ayaa sheegtay in shakhsiyaadkaasi ay ka tirsan yihiin shabakadda al-shabaab islaamar ahaantaasina u qaabilsanaayeen fududeynta dhaqaalaha iyo hubka oo xayiraado ay kusoo rogtay shakhsiyaadkaasi xayiraadda lagu soo rogay waxaa ka mid a cabdulaahi jeeri oo madaxa al-shabaab ee keenista hubka isagoo kooxda hub uga soo iibiya gudaha dalka iyo dibadda gaar ahaan dalka yemen sida warka maraykanku uu soo saaray lagu sheegay waxaa sidoo kale ka mid ah shakhsiyaadka xayraadda lagu soo regay khaliif cadalle oo al-shabaab u qaabilsan lacag soo ururinta ururada aan dowliga ahayn ee enjooyada iyo xasan afgoye oo hore maraykanku uu shan milyan oo doolar u duldhigay madaxiisa haddaba tallaabadan iyo waxa ay ka tarayso dagaalka al-shabaab ayaa haaruun macruuf ka wareystay cumar maxamed abu ayaan oo hore uga tirsanaan jiray kooxda al-shabaab haatanna ku dhaqan waddanka sweden
wallaahi horta al-shabaabka ma aha sida waddamada kaleeto ee shaksiyaad oo taajiriina maalgelinayaan waa urur maxalli ah oo local ah oo aan dibadda aadin cunaqabateynka maraykanka waxaa waxay lamid tahay kuwii horey lasoo saaray ogtahay dagaalka marka noocan ah marka cunaqabateyn wax kama diraysa isdhahay aniga dadkaan weligood bangi dibadda ah ma isticmaalaan xoolahooda bangiyada caalamka ma yaalaan waxay ku nool yihiin waxa ay ka dhacaan shacabka soomaaliyeed canshuurta shacabka soomaaliyeed ay ka qaataan iyo ganacsata waay haddii la rabo in la naafeeyo dhaqaale ahaan waa in lagala dagaalamaa ilaah wax ka soo gelaya sida canshuuraha sakawaadka waxa ay ku sheegaan oo dadku xoog ugu qaataan isbaarooyinka baabuurta ee lacagaha ka qaataan canshuuraha degadaha ay ka qaadanayaan guryaha la kala iibsado canshuuraha ay ka qaataan waa in lagu dhiirigeliyaane shacabka siday iskaga diidi lahaayeen canshuurahaas laguna garab istaagaa oo laguna sugaa amnigooda sidaasay ila tahay wixii al-shabaab loogu guulaysan karo waa gartay dadka kale ee cunuqabateynta la saaray waxaa ku jira dad lagu eedeeyey inay hub al-shabaab uga keenaan yemen marka dadka la macaamila ee dhaqaalaha u kala wareejiya ama hubka u keena in la magacaabo xayiraadna la saaro ma waxaad leedahay culays badan ma yeelanayso
qasab dadkaasi waa culays way yeelanaysaa culayska laakiinse aan ka hadlayo aniga waxaa raba in culays laga adkaado dhammaantood laakiin way yeelanaysaa culays haddii ninkaan la dhahayo cabdullaahi jeri xarakada u qaabilsan hubka markii hore labada kun iyo tobankii wuxuu ahay maxay de mid amiirka gaadiidka guud buu ahay ninkaa camal waxa waaye wax haba yaraatee hub asiga ma soo iibi hubkii la keeno ama kaleeto oo gacanta usoo galo wuxuu u qaabilsan yahay xarakada inuu duugduugo oo u qariyo waa gartay cabdullaahi jeri baad xustay rag kaloo la xustayna way jiraan xasan afgooye khaliif cadale cabdikariim gaagaale maxay yihiin raggan muhiimadooda xarakada dhexdeeda
horta cabdikariim gaagaalah waxaa loo yaqaanaa cabdikariim cabdikariim horseed waa nin meel loo dhiibto weeyaan dadkaana sida cabdikariim horseed iyo xasan afgooye dad dhaqaalo leh oo bangiye lacag u yaaliin oo hanti leh maaha waa dad meel loo dhiibto oo mas-uulaatiha la dhaho oo bil ku nool intaas weeyaan marka maxaa cunuqabateyn haddii lagu soo xiro maxay dhaqaale ee adduun ku leeyihiin maxaa bangiyada u yaalo maxaa laga cunuqabateyn karaa sidaas ayaan dhahaya laakiinse haddii si guud ahaan xarakada loo cunuqabatay la dhaho ganacsigeeda la hor istaagaa la dhaho meelaha ka imaanaya hubkooda loo istaagaa la dhaho sida ninkan yemeniga iyo dadka maxay yemen ugu soo gado hubka iyo kuwa ugu soo gado cirtoogta hubka kuwaasaa la hor istaagaya haddii la dhaho waa wax saxa ama dhaqaalaha meesha kasoo gelaya lasoo galo waa sax laakiin shaksiyadani waa ma aha shaksiyo oo oo lacagley ah oo haddii xasan afgoy waa la hanti laga cunuqabataya ma leh ninkaa hanti yar oo laga cunuqabatay karo lahaa karo waa kaliif cadale laakiin intaan kaleeto waxa waxay markay bilaabayeen naqaana ayagu waxay soo galeen oo biil qaadanaya boqol doolar bisha ama boqol kon doolar qaadanaya ahayn mas-uul baa laga dhigay meeshaasa mas-uul ka taalna hanti uu gooni asi uu leeyahay oo oo la cunuqabateynayo ma laha hantidu haay hadduu haayana xarakadu u haya waa gartay sidaad la socoto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud hore wuxuu sheegay dagaalka inuusan mid military keliya ku koobnaanayn oo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca fikirka ku fidi doono marka ma laga yaabaa in dowladda maraykanku ay ku saacidayso baaqii madaxweynaha tallaabadan
boqolki boqolkii boqol saas u eg tahay xasan sheeh maxamuud markuu hadlaya dhaqaal ahaan baan u maxay ahayd kula dagaalamayna al-shabaabka wuxuu kala dagaalamaya waa dhaqaalaha meeshii ay kasoo gelayso haddii mar ilaah dhaqaalaha laga xiro xarakada waa ayaga wax dhaqaalo oo bangiye iyo dah meel u yeela maahin waa nolol maalmeed waa waxay kasoo qaadaan cashuuraha iyo iyo iyo waxay kasoo qaadaan waxay sakawaadka u tilmaameen iyo waxyaabaha ay kasoo qaadeen ayay maareeyaan haddii marba waxyaabahaas laga cuno qabateeyo jiritaankooda sii yaraanaya oo dagaalan loo kiciyo ile dagaal dhaqaale baa ku baxaya mugsanta labada intuu naafeenaya waa waa waa waxaa is dhahayaa wuu asiibay fikirka saddexaad uu ahaa inuu kala dagaalamayo xagga manhajkana wuu ku saxan yahay wuuna bilaabay sidaa arkayo culamo badan intay ka yimaadeen kuwo marag kasoo fadwoonaya arkaya kuwo boosaaso ka tegay muqdisho iskugu tegay arkaya fataawin baa laga soo saarayaa dadkana waa loo cadaynaya inay dadkaas inxiraafeen oo diintana ka been sheegayaan maxay ahayd jihaadkana u yaqaaniin in muslimka la laayo la isku qarxiyo meesha maxay ahayd dadkana la dhaco inay u yaqaaniin dadka in loo cadeeyo inay dadkana diin ay matelin
kaasi waxa uu ahaa cumar maxamed abu ayaan ayaa loo yaqaanaa wuxuuna ka tirsanaan jiray kooxda al-shabaab isagoo sweden ku sugan ayuu u warrameeyey wariyaha v o a haaruun macruuf